subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaa kuna soo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa subaxa siniina bisha nofembar waa kow iyo labaatan sanadku waa labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka saaka idinka imaanay magaalada laascaanood qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah xaalka abaareed ee puntland oo sii xoogaystay iyo gurmadyo lagu taakulinaya dadka tabaalaysan oo ka socda hay-ada khayri oo gudaha magaalooyinka puntland ka bilaabay albaaba garaacis dadka looga aruurinayo agab iyo adduun la quuta waxay awoodaan madaxweynaha xilaahintiisa dastuuriga ay dhammaatay ee dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo sheegay guddiyada doorashooyinku inay yihiin kuwo u madax bannaan shaqadooda qodobadaas iyo qodobo kalo xiisa badan ay ka mid yihiin xubnihii wargeysada iyo ciyaarahay aad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo ee saaka ee dunida oo saaka idinka imaanaya magaalada laascaanood marka horese warka dunida iyo weriya maxamed cabdulaahi cali koshi
hay-adda waddooyinka ee puntland jaamacadda b i c oo ee garawe iyo xafiiska mashaariicda madaxtooyada puntland waxay si wada jira u beeniyeen eedeymo hay-adaha warbaahinta qaarkood ay qoreen oo la xidhiiray inay musuqmaasuq ku sameeyeen qandaraasyo la soo dhejiyey shir jaraa'id oo ay si wada jira garawe ugu qabteen ayay arrintaasi oga hadleen artical lagu soo qaatay markii ugu horreysay joornaalka horseed media iyo website-ka sahan oo labadaba hal nin oo muwaadin reer puntlandna uu midna leeyahay midna uu waxa weeye sifatiro ka yahay gobolka nugaal ayaan rabnaa in halkan ku beenino waxa ku qornaana waxay ahayd wax aan sal iyo raad lahayn sida mas-uuliyiinta iga horreysa ay sheegeen muwaadinka ama suxufigu wuu diyaarin karaa investigation journalism article ah oo uu ku soo bandhigayo waxyaabaha bulshada ay u baahan tahay puntland ama soomaaliya maalin ay uga baahi badan tahay in laga hadlo corruption in laga hortago corruption ma jirto maanta maalin uga baahi badan nahay tareen kuwa dheereeya ah ayaa ku qallimay waqooyiga dalka indiya waxaana shilkaasi ku dhintay dad tiradoodu ay aada u badan tahay oo lagu sheegay boqol iyo konton ruux oo qof halka dhaawacuun intaasi uu ka badan yahay tareenka ayaa ku soo baxay magaalada indoor ee bartamaha dalkaasi isagoo ku sii jeeday betna oo ku taalla bariga dalkaasi waxaana uu khadka ka baxay mar uu marayay meel u dhow magaalada kambuur ee gobolka uter inta badan dadka saarna tareenka ayaa seexday xilliga uu shilku dhacayay oo ay ahayd saacadihii hore ee saaka kooxda gurmadka ayaa ku dadaalay in ay dad ku hoos jira burburka hoose ay ka soo bixiyaan tirada dhimashada ayaa laga yaabaa inay kororto maadaama ay jiraan dad badan oo ku hoos jira tareenka wasiirka tareenada ee dalka indiya ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo waxa dhaliyey shilkaasi dowladda dalkaasi ayaa shaacisay qorshe ay ku casriyeynayso tareenada dalkaasi waxaana tilabadaani ay ka anfici doontaa dad badan oo waxyeelo kala kulmi jiray tareenada dalka indiya madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay in dalkiisa uu iska dhaafi karo dadaalka ugu jiro kubiiridda midooda yurub taa beddelkeedana uu ka mid noqon karo ururka ureeshiya oo ay ka mid yihiin raashiya iyo shiinaha warbaahinta turkiga ayaa ka soo xigatay master erdogan in uu arrintaasi kaga hadlay oo uu kala hadlay madaxweynaha dalka raashiya faladimir putin iyo kan jasakhtan norsaltan nasarbiay ureeshiya oo ah urur dhaqaale iyo ammaan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah china iyo tajikistan turkiga ayaa muddo sannada ah waxa uu rajaynayay inuu ku biiro midooda yurub balse wadahadallada u socday ayaa joogsaday kadib markii uu dhacay iskudaygii afgembigii julaay lagu sameeyey dalkaasi madaxda yurub ayaa sheegay in xarigga ay xukuumadda ankara kula kacday dadka ay oga shaksan tahay iskudaygaasi in uu meelkadhac ku yahay dadaalka ay ku doonayso inay kaga mid noqoto midooda yurub shan bilood ka hor doorashada madaxtinimada ee ka dhacday dalka faransiiska ayaa taageerayaasha xisbiga ugu weyn mucaaradka dalkaasi ee jamhuuriga midigta dhexe waxa ay dooranayaan musharaxooda madaxweynihii hore ee dalka faransiiska nocleis sargosi iyo elen jube oo ra-iisul wasaare ka soo noqday dalkaasi ayaa ugu cadcadaa toddobada qof ee u taagan musharaxtinimada mucaaradka dalkaasi faransiiska balse waxaa hadda taageeradiisa oo ay aada u korortay oo loolan adag kula jira ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi francois filon iyadoo xisbiga talada haya ee soshalisti uu kala daasan yahay xilligan ayaa haddana waxaa la filayaa in musharaxu uu ku guulaysto musharaxa ku guulaysta wareega labaad ee codaynta xisbigani jamhuuriga uu doorashada madaxtinimada bisha may waajihi doono in uu noqdo hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee marin lipen milatariga dalka mayamar ayaa dagaal culus la galay koox fallaaga ah oo ku sugan sohdinta uu dalkaasi la wadaago shiinaha waxaana dagaalkaasi ku barakacay dadka rayidka ah ee deegaanka ku noolaa oo dhan ugu yadaan hal qof ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhintay dagaalkaasi halka dhaawacana la sheegaya inuu gaarayo toban qof oo kale ciidanka ayaa la dagaalamayay fallaago loogu magac daray tiangi national liberation army la-aanta afka barmayska ee b b c da ayaa ku warramaysa in dagaalku u bilowday kadib markii fallaagadu ay weerartay saldhig biliisku ay leeyihiin saacadihii hore ee saaka warkaa dunida wariya maxamed cabdulahi cali kooshin ayaa inoo soo jeedinayay haatana u diyaar garba qaybaha kale ee barnaamijkeena subaxnimo ee saaka ee dunida abaarta ka jirta deegaanada puntland ayaa la tilmaamayaa inay tahay mid culus iyadoo laga dayrinayo heerka liidasho ee dad iyo dunyo badani ay ku sugan yihiin kadib markii abaarta laga doogsan waayey cashintii xooluhuna ay dhammaatay ceelasha biyuhuna ceelasha biyuhuna ay noqdeen kuwa gabaabsiya meelo badan gurmado kala duwan oo lagu gacanqabanayo dadka iyo dunyada abaartaasi ay saamaysay ayaa ka socda meelo kala duwan oo puntland ah inkastoo la tilmaamaya baaxadda abaarta iyo taakuradu inay tahay midaan isdabooli karin gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh fucaad maxamuud xaashi nuur ayaa daljir waxa uga warramay xaalka abaartu sida uu yahay iyo gurmadadoodu waxay ka qabteen baahida jirta
abaarta runtii waa abaar lixaad leh oo de qof walbaa ogyahay waa abaar aada iyo aada u ballaaran runtii goboladan oo dhanna ka jirta meelo badan oo soomaalida degtana ka jirta ilaa iyo haddana dee kollay waddanka roob ma jiro ilaahay baan ka rajaynaynaa subxaana watacaala in roob keeno laakiin abaarta runtii waxaa la dhihi karaa waa abaar caama haba lasii kala darnaado abaar runtii xoolihii in badan oo kamid a wiiqday kuwa joogaa liitaan haddaan ilaahay subxaana watacaala farig deg dega ka furinna runtii masiibo halisidii ay ka imaan karto ilaahayse waxaan ka rajaynaynaa subxaana watacaala dunuubta iyadaba ha iska badata dad muslin aan nahay inuu ilaahay noo soo gargaaro oo nasoo furto subxaanahu watacaala waayahay sheekh fa-aad gurmadka iyo dhaqaale ururinta aad ku jirtaan guddigiina ma dabooli kartaa baahida abaareed ee ka jirta dalka maya walaal ma dabooli karto leano annaga lacagaha ilaa iyo hadda naloo yaboohay lacago laba boqol oo kun ku dhow weeye laakiin nooma soo xaroon waxaan umalaynayaa ilaa iyo hadda waxa soo xarooday uun lacago aan maaragta sila ilaa toddobaatan iyo sideetan iyo kun meelahaasa soo xarooday inta kalena insha allahu tacaala waa ku daba jirnaa waa ka shaqaynayna maantao dhan aan soo ururino insha allah waana kasii shaqaynaynaa dhanka kalena dee gurmadku wuu socdaa oo hadda yani laba madax waxay ku kala maqayeen qolana nugaal meel kamid a oo hawdka abay jirtaa qolana dhinacaas iyo cadduunka iyo jariiban bay jirtaa beri subax alasayna insha allahu tacaala laba qoloo kale ayaan rajaynaynaa inaan babixino marka gurmudkuna wuu socdaa insha allahu tacaala waa isku wadaynaa inaan wixii ururino iyo inaan gurmudkii wadno haddii ilaahay ka raali noqdo laakiin wax runtii dadka ku filan ma aha waa un iska dhiig joojin ilahay waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala inta dhiig joojinta la wado inuu ilahay si deg dega noo soo furto waaya sheekh faad marka laga tago gurmadka gudaha ma jiraan dhaqaale aad ka hesheen dalka dibaddiisa iyo adduunka dacladiisa kale ama soomaalida wallahi jaaliyadaha dibaddu runtii marka la fiirsho gurmadkan aada iyo aad bay kolley de waa u yaryihiin waxa ka imaanaya waa iska jiraan dad runtii dhaqaale kooban soo diraya nin boqol iska soo diraya gabar boqol iyo konton soo diraysa marka laga reebo runtii dhaqaalaha ugu badan oo hadda naga soo gaaray dibadda waa gabdhahaas degan australia weliba pers magaaladeedaa degan oo afar afar kun iyo boqol iyo sagaashan dollar noo soo diray dhaqaalaha labaad gabar soomaaliyeed oo iyadana sweden joogta weliba magaalada stockholm ayaa iyaduna ugu badnayd oo laba kun oo dollar soo dirtay magaceeda waxay nooga qaxibsatay inaanaan sheegin laakiin magaalada stockholm bay degan tahay laba kun oo dollar bay soo dirtay way jiraa dad boqol iyo konton dad boqol laba boqol soo diray waana wax aada iyo aada u yar laakiin intaa unbaa umuhiimsan ilaa iyo hadda wax dibadda naga soo gaaray waayahay idinka gudi ahaan een gaarsiinta een gurmadka deegaanada durugsan iyo cadaalad falkiina een waxqabad maxaad nooga sheegi kartaa een guddoomiye wallahi niyo anagu dee waxa weeye bini aadan baan nahay waxaan haynaana waa yar yihiin tabartayaduna waa yar tahay waa laga yaabaa dhulka inaanaan tuulo tuulo u gaarin laakiin anagu dadka ma kala haysanayno hadba meeshii dhib badan baan gaaraynaa sidii sanadkii horeba aan yeelnay waad garan kartaa sanadkii hore waxaan kasoo bilownay deegaanka maxaan ku leeyahay fiqi fuliyaan kasoo bilownay ilaa soolgeriyaan gaarnay xingalool baan kusoo noqonnay baraagaha qol baan soo marnay allahu mustacaan markaasaan waxaanu u gudubnay inaan xaggaas iyo dhulka maaragta maxaan ku leeyahay degmada rako iyo allahu mustacaan meesha la yidhaahdo xumbays iyo sarmaan iyo meesha la yidhahdo adingeri iyo qalwo iyo qaaralsoor iyo maxaan ku leeyahay dhulkaas aanu marnay kabacdina ilaa iyo xeeb iyo togog iyo uusgura iyo dhulkaasaan marnay runtii annagoo dhulkaa maraynaa roobkii bilowday haddana insha allahu tacaala dee guddigu waxay soo mareen laga soo bilaabo degme tuulada la yidhahdo xoobabays oo isku shuban ka shishaysa maxaan ku leeyahay isku shuban laftigeeda inkastoo aysan waxba ku qaybin way mareen uun xaaladda ay fiiriyeen xiriir ay tageen biyay kusoo qaybiyeen dhulkaasay soo mareen meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay maygaag bay soo mareen waxay soo mareen meesha la yidhaahdo sarmaan waxay soo mareen xumbays waxay soo mareen rako waxay soo mareen allahu mustacaan adingeri waxay soo mareen meesha la yidhaahdo ilaah odanbeerka udhigan qormo buurcad waxay tageen ilaa iyo qarxis uusguray soo mareen haddana wataan kuu sheegay nugaal hawdkeeda meelo kamida oo aad looga cabanayo waa lagu maqan yahay dhinacaas iyo adduunka iyo degmada jariiban waa lagu maqan yahay degaankan hadda oo ufayn iyo ku xeeran iyo aad iyo aad isagana looga qaylanayo insha allah berri baa lagu baxayaa sool iyo sanaag dhulka udhexeeyo isaguna aadka iyo aadka runtii uliita isagana waa lagu baxayaa gudoomiyaha guddiga gurmadka habaaraha ee puntland sheekh faad maxamuud xaaji nuur ayuu xasixab dhinaca kaleeta hay-ada khayriya ee magaalooyinka puntland waxay ka bilaabeen gelidda iyo garaacidda albaabada guryaha iyo xaafadaha la degan yahay si ay uga ururiyaan dhaqaale iyo dhadhamo wixii ay awoodaan hay-addii ugu horraysay ee tallaabadaasi isku dayday waxay ahayd hay-adda tadaamun waxaana qorshahaasi ay shalayta ka bilowday magaalada boosaaso iyadoo xaafadaha laga aruurinayay dhar la xirto iyo dhadhamo wixii ay bixin karaan si loogu caawiyo dadka abaartu ay ku dhacday kana caystoobay xoolahoodii kulan qorshahaasi lagu daafuray ayaa lagu qabtay xarunta gobolka ee magaalada boosaaso waxaana halkaasi hadalla ka jeediyey madaxa ololaha tadaamun ustaad yuusuf suudi iyo guddoomiyaha hay-addaasi cabdiraxmaan cabdirasaaq iyo xubno ka mid a golaha deegaanka ee magaalada boosaaso waxaana hadalladoodii ka mid ahaa saan la soconno dhulkii waxaa ka dhacay abaar caamiye ah oo baahday abaartaas oo waxyeelaysay xoolihii ku dhaqnaa miyiga xooluhuna ay ahaayeen waxyaalaha aynu ku fadhino magaalada sidaa awgeed gurmad la rabo in loogu gargaaro loogu olole loogu gargaaraya ayaa waxaa lagu daahfuray gobolka bari waxaa nagala soo qayb galay guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa waxaa saaad aragtaan guddigan tiimkan waa guddigii ololaha gargaarka abaaraha ee puntland ee tadaamun waxay diyaar u yihiin in ay galaaniin magaalada boosaaso suuqa xaafadaha kulliba ay galaan qof walba wixii uu heli karo inuu ugu deeqo maanta ma aha maalin wax lala bakaylo waxaa la rabaa in bulshada wax loogu deeqo nin walba wixii uu heli karo oo weliba inuu naftiisa uu magaranaysaa saddex waqti ee uu wax cuni jiray inuu meesha intuu hal waqti ka saaro magaranaysaa wixii ku bixi jiray uu geliyo ummadda u geliyo wixii aad hormarsataan waa helaysaan ilaahay hortiisa ayaa ka helaysaan maalkuna sadaqada wuu ku bataa wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran waacdama ajraa waxaan leenahay ha kala bakaylinina ha kala bakaylinina maantay maalin lala bakaylo ma aha u gargaara u deeqa walaalihiinna wax yaroo aad bixiso ayaa waxa ay badbaadinaysaa naf dadka maalka haysta oo ilaahay nimcada siiyena waxaan leenahay wixiina wax kala baxa idinku wax weyn la baxa insha allah haddana waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha tadaamun cabdiraxmaan cabdisaaq kusoo dhawo
aad u mahadsan yahay yuusuf suudi madaxa ololaha ee tadaamun ee gurmadkan ee dabcan waxaan ka wadnaa hadda gobolka bari oo ee aynu ka samaynayno een tabarucaad ama fundraising hadba sidii loo yaqaano oo aan rabno insha allahu tacaala bulshada een gobolka bari gaar ahaan degmada boosaaso inay ka qayb qaataan ee dabcan faahfaahinta barnaamijkan waxaa inoo dhameeyey een suudi madaxa mashruucan waxaan ee, inala jooga oo sharaf inoo ah gudoomiye ku-xigeenka ee, mudane ciro nabadoono ee, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno barnaamijkan ololaha gargaarka abaaraha ee gobolka bari tadaamunna ay horseedka ka tahay waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan tadaamunna waxyaalo badan bay mar walba ka qayb qaadataa waa la socotaan dadkii qaxootiga ahaayoo yimi meeshii wixii ay ka qayb qaadatay iyo qaybtii lixaad ka lahayd mar walbana waxay u taagan tahay u taageeridda ummadda tabaaraysan sidaas awgeed annagoo ah nabadoonnada aad iyo aad baan barnaamijkan u soo dhowaynaynaa waxaanna ballan qaadeenaa inaannu la shaqayno ilaa marka u dambaysa dadweynaha gobolka bari waxaan ku dhiirigelinayaa guri walba waa la tegayaa guri la dhaafayaa ma jiro waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad guri walba wixii awoodo iridda ha la fadhiisto baabuur baa sidaas u marayso waa lagu ridayaa maantoo kale wax lama dhigto wixii aad iska hormariso waa wax berri loo aayaayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad ololahan ballaaran ee tadaamun ay madaxda ka tahay iyo gobolka ay wadaan aad baa u mahadsantihiin anigoo ku hadlaaya magaca xildhibaanada golaha deegaanka degmada boosaaso ahna ninkii shacabku een, dadkii matalayey maadaamaan ahay inaan kelmadayda ka dhiibto waxaan leeyahaa dadka waxaan ugu baaqayaa oo message u gaarsiinayaa oo halkan uga diraayaa inay u gargaaraan walaalahood wamaa tuqadimu ba lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allaahi huwa khayr wa acdama ajra nebigu wuxuu xadiisku yidhi war maxaad u jeceshihiin waxa aad leedihiin oo u necab tihiin waxa aydinkaan lahayn waxaa la yidhi oo yaa jecel nebiyo nebi allow waxa aanu leenahay waa maxay oo aanu necabnahay waxaasi annaan lahayn oo jecel lahay waa maxay wuxuu yidhi waxaad leedihiin wixii aad horamarsataani oo geysataan aakhiro laakiin waxaad jeceshihiin wixii warisa ah oo laydinka dhexlahay dadka waxaan ugu baaqaya ugu baaqaya dadka ganacsatada aqoon-yahanka bulshada ururka haweenka dhallinyarada nabadoonnada isimada dawladda xildhibaanada mas-uuliyiinta meel ay joogaanba waxaan ugu baaqayaa nin kasta oo nin wax dheer inuu wax siiyo oo quudintaa uu ka qayb qaato ilaahay hortiina uu kaga sugo hadalladaasi aad dhegeysatay waxay ahaayeen guddoomiyaha hay-adda tadaamun cabdiraxmaan cabdirasaaq iyo madaxa ololaha hay-addaas u qaabilsan ustaad yuusuf suudi iyo sidoo kaleeto xubno ka mida golaha deegaanka magaalada boosaaso waxaana ay ka hadlayeen qorsho cusub oo ay haatan bilowday hay-addaasi kuna saabsan xaafadaha magaaladaasi boosaaso ee la degan yahay oo laga aruurinayo dhar la xirto iyo dhadhamo la cuno wixii ay awoodaan si loogu caawiyo dadka abaartu ay ku harsatay barnaamijku waa saaka dunida dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan muujadaha fm ee dalshir iyo internetka aad naga dhegeysan kartaan radio dalshir com madaxweynaha xilhayntiisa dastuuriga ay dhammaatay ee dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay guddiga doorashooyinku inay yihiin kuwo u madax bannaan shaqadooda kadib markii isaga iyo madaxda kale ee siyaasaddaba lagu eedeeyey inay faragelin ku sameeyeen xulidda baarlamaanada labada aqal iyo doorashadoodaba xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay guddigu inay yihiin kuwo lagu aaminay fulinta hawshaasi siyaasiyiinta dalkuna ay uga dambeeyaan mas-uuliyaddaasna dadaan u dhiibno soomaaliya saan u sheegno aan ugana harnay kuna aaminay ayagaana ka warsugaynaa hadday dhahaan meeshaan qaladaa ka dhacay muxuu u dhacay sidaan iyo sidaan xalkeeda waa maxay sidaan taasaan ku taageeraynaa ku garab taaganaa kursigaan doorashadan khaldi weynaa ka dhacay ha lagu celiya hadday dhahaan ha lagu celiyaan la leenahay muxuu ahaaye inta sidaanaa ka dhacday sidaan iyo sidaana xalkeeda ee hadda ha la xalliyo hadday yidhaahdaan waxaan ku xoojinaynaa mas-uuliyiinta dowladda ee meeshaa joogtahay in ay dhegaystaan kadibna taladaas ay yeelaan ha la joojiyo waxay yidhahdaan ha la socodsiiyo ha lagu celiyo ha la qabto dadkan ha laga qabto ummadda dhammaan inaan ayaga dhegaysana si aan u helno marka in badanna muxuu ahay madashu waa ka wada hadalnaa inkastoo aanan isla joogin hal meel haddana adduunyada casrigaa mar walba waxaan galnaa shir oo xagga maxaanku idhahdaye teleconferencinka ah waa waa kala war qaadnaa dhibaatooyinka soo baxa waxyaabaha la sheego dhan waa isu sheegnaa waana ku adkaynay welina waa ku adkaynaynaa fursadaana uga faa'iidaysanayaa ee maamul goboleedyada hogaamiyeyaashooda golahooda golayaashooda kala duwan ciidamadooda amniga dhammaan waxaa waajib ku ah in ay ilaaliyaan habsami socodka doorashooyinka oo aanay carqalad iyo qashqashaad iyo qof muwaadin soomaaliyeed oo la dulmiyahay inaanay dhicin hadday dhacdana wixii xal u ah oo gudiyada u xil saaran ay xal u arkaan oo ay go'aamiyaan in lagu taageero oo lagu waxeeyo oo lagu garab istaago qawaaniin iyo nidaamaan dhiganay marna raalli kama ihin cid lagu raalli garayn doonana ma jirto qaanuunka inuu dhinac maro nidaamkii doorashada loo dejiyey inuu inta dhinac maro oo dhinaceeda wax ka raadsado oo wax ku samaysto cid raalli looga yahayna ma jirto cid raalli looga ahaanayana ma jirto dadka soomaaliyeed marka waxaan rabaa kalsooni buuxda inay isu qabaan ayaga iyo dadkooda doorashada waa tartan garinimo laba ninka ma wada quslisaa la yiriye dadkii tartana qof baa soo baxay aakhirka kii soo bixi waaye waxaan leenahay waa dadaashay waa tartantay sugo sanadka maxaan ku idhahdaa laba kun iyo labaatan ilaahay idankiis mar kalaa iyadoo intaan kasii ballaaranoo dad intaan ka badan ay wax dooranayaan yaad gaaraysaa laakiin ha isku dayin carabi inta kula tagto oo xanaaqu kula tago oo daalkii iyo muxuu hurdabeelkii kugu dhacay ay kugu soo baxaan intaad carotid wax hallaynin waa kasii daraysaa daawo ma dhalaysa qof walba waxaan leenahay marka muxuu ahay nidaamkaas inaan markaan u soo noqonno tala qaran waxaan rabaa qaasim iyo saaxiibadiis inaan aad iyo aad uga mahad celino dadaalka ay sameeyeen si volunteernimo ah tabaruc ah oo dhaqaale ayagu ay raysgarayseen ay abuursadeen oo ayagu ay isdireen oo ay safreen oo ay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa meel kasta geeyeen fikirka dadka soomaalida ana fikir ka soo aruuriyeen oo arrimaha horumarinta iyo waxa horumarka sababta u aan noqon karo dadeji kale ay soo aruuriyeen aan welina ay aruurina tala ah ayay ku jiraan
madaxweynaha haleyntiisa dastuuriga ee dhamaatay dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa maxkamadda ciidamada puntland ayaa xukunno dil iyo xabsi daayin isugu jira waxay ku xukuntay rag ay ku heshay inay ka tirsan yihiin daacish sida xukunka maxkamadda lagu caddeeyey raggal xukumay qaarkood waxay ahaayeen saraakiil tababar oo daacisha gudoomiyaha maxkamadasa gudoomiyaha maxkamadaasi ciidamada ee puntland korel cabdiftaax xaaji adan ayaa sidan u akhriyay xukunada maxkamaddu ay fiday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sideega ee shanta gobol iyo dambiyada culus waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeed mid kuwa eedeysanayaasha kale ah axmed aadan cabdulaahi ow cabdi ina maryan dayib ow maxamed ow maxamuud lix iyo labaatan jir ah ku dhashay ararso cabdulaahi maxamed aadan cabdi ina xaawo nuurow caliyow labaatan jir ah ku dhashay baydhabo saalax xuseen ibraahim miidow ina deyran nuur cismaan shan iyo labaatan jir ah ku dhashay gobolka baay cabdifataax jamaal cabdi ina maryama cabdi cabdullaahi sagaal iyo toban jir ah ku dhashay afgooye farxaan cabdulaahi faarax ina niciimo axmed cali shan iyo toban jir ah ku dhashay guriceel cabdirisaaq xayir dacar ina xaawo saalaad labaatan jir ah ku dhashay boosaaso cabduqaadir mahad nuux ina axado xasan labiyo sagaal labaatan jir ah ku dhashay boosaaso cabdikariin siciid cali ina caasho xasan labaatan iyo sagaal jir ah ku dhashay boosaaso maxkamaddu markay dhegaysatay hadda xafiiska xilaalinta maxkamaddu markay dhegaysatay isdifaaca qareemada maxkamaddu markay dhegaysatay isdifaaca eedeysanayaasha maxkamaddu markii ay aragtay gongaarka eedeysanayaasha biriiska maxkamaddu markii ay ku qanacday qiraarka ay bixiyeen maxaabiista in ay ka mid yihiin ururka daacish xukun maxkamadeed maxkamaddu waxay ku xukuntay axmed aadan cabdulaahi ow cabdi inaa maryan dayib ow axmed labaatan iyo lix jir ah ku dhashay ararso ka mid ahaa tababarayaashii ururka daacish iyo al-shabaab maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah cabdulaahi maxamed aadan cabdi ina xaawo nuurow caliyow labiyo labaatan jir ah ku dhashay baydhabo tababarna ku soo qaatay shalambood kana soo dagaalamay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah saalax xuseen ibraahim miidow ina deeran nuur cismaan shan labaatan jir ah ku dhashay gobolka baay maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im cabdifataax jamaal cabdi ina maryan cabdi cabdulla sagaal iyo toban jir ah ku dhashay afgooye maxkamaddu waxay ku xukuntay isna xabsi daa'im sidoo kale maxkamaddu waxa ay ku wareejinaysaa cabdifata- farxaan cabdulaahi saarax maadaama uu yahay uusan qaangaar ahayn sida uu qareenku sheegay qareemaduna ay sheegeen sharciguna uusan qabin qofka duusan qaangaar ahayn in uu xukun ku dhici karo ama ciqaab uu mudan karo ama jeel uu ku jiri karo uusan qaanuunkuna ogolayn sharciguna ogolayn in lagu wareejiyo wasaaradda cadaaladda iyo dhaqan celinta si loogu sameeyo isaga dhaqan celin cabdikariin cabdulaahi cabdikariin siciid cabdi ina caasho xasan siddeed iyo labaatan jir ah oo la soo xiray labayo tobankii bisha koob iyo tobnaad wuxuu watay lixda baastooladood wuu watay lix baastooladood iyo shan khasno sheegayna inuusan garanay cidda u waday iyo cidda uu u siday cidda usoo dhiibtay nin magaciisu sheegay uu yidhi berjeex baan u siday maxkamaddu waxay ku xukuntay labaatan sano oo xarig ah sidoo kale maxkamaddu waxay u xukuntay dowladda puntland lixdii baastooladood iyo shantii khasno iyo boqol iyo afartanka xabo oo rasaasta ah maxkamaddu sidoo kale waxay xukuntay cabdirasaaq xayir dacar ina xaawasraad maxkamaddu waxay soo celisay xorriyaddiisii maadaama uu sheegay cidda uu u soo dhiftay baastooladaha uu yidhi cabdiqaadir rasaasta cabdiqaadir baa rasaasta ii soo dhiibay isla markii markii askarigu qabtayna uu meeshii ka sheegay askarigii loo tegey ninkii la qabtay sidoo kale maxkamaddu waxa ay cabdiqaadir mahad nuux ina axado ganacsada ah waa nin ganacsada xoolaha soo roga oo yaqaan boqol iyo afartanka xabo rasaasta lagu qabtay maxkamaddu waxay ku xukuntay shan sano oo xarig ciidan ah maxkamaddu waxay u cuskatay shareecada islaamka aayadaha qur-aanka ee suurat almaa-ida aayadda soddon iyo afar iyo soddon iyo saddexaad iyo aayadda sidoo kale maxkamaddu waxay u cuskatay xeer lambar two faqradiisa labaad iyo qodobkiisa koowaad dagaalanka argagixisada ah qodobka laba boqol labaatan iyo laba laba boqol labaatan iyo kow qodobka laba boqol toddobiyo toban laba boqol sideed iyo toban laba boqol sagaal iyo toban laba boqol labaatan xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunkan waxaa ka furan racfaan soddon cisho ah haddii aan racfaan laga qaadan waa dhaqan gelaya gudoomiyaha maxkamadda ciidamada puntland cabdifataax jaalan ayuu kaasay xaq hay-adda wadooyinka puntland ee baaha iyo xafiiska mashaariicda ee puntland ayaa si wada jira waxay u beeniyeen warbixinno laga daabacay warbaahinta qaarkeed ay qoreen taasoo daaranayd arrimo wax isdabamarin iyo ku-tallaabsi musuq maasuq eedaasi musuq maasuq ee baaha waxaa sidoo kale tale la wadaajiyay xafiiska mashaariicda puntland waxaana shir saxaafadeed ay ku qabteen garowe ay ku beyniyeen arrimaha eedeyneed ee la hooye sida uu warbixinta noogu hayo weri cabdixakiim xuseen xasan shirkan jaraa'id oo ku saabsanaa beeninta musuqmaasuq lagu eedeeyey hay-adda waddooyinka puntland ee p h a xafiiska mashaariicda puntland laguna soo daray cilmi baaris ay samaysay jaamacadda p s u ayaa waxa uu ka dhacay gudaha hay-adda waddooyinka puntland ee p h a waxaana qabtay saddex mas-uul oo kale ah guddoomiyaha hay-adda waddooyinka puntland ee p h a gudoomiyaha jaamacadda p s u iyo xogeyaha xafiiska mashaariicda puntland ugu horreyntii waxaa halkaasi hadal ka jeediyey gudoomiyaha jaamacadda p s u isagoo beeniyey arrintaasi wuxuuna sheegay inta wadda ee jaamacaddu ay u marayso waxaan shirkan jaraa'id u qabannay arrin ah jaamacaddu research ay samaysay oo kaga hadlaysay noocyada musuq maasuqa ee puntland ka jira ayaan muxuu ahayaa horseer media uu si uusan muxuu ahayaa xadguduba u isticmaalay jaamacaddu marka waxay xadgudubka u aragtaa laba arrimood mid waxa weeye copyrightkii jaamacaddu xaq u lahayd ayuu isticmaalay isagoo iyadoo aan ogolaansho loo siin waana mamnuuc in maaragtay cid kaleeto boboleys garayso haddaan loo siin ogolaansho tan kaleeto waxa weeye reference ayuu jaamacadda qoraalkeedii u isticmaalay oo si been abuur ah uu u isticmaalay horseed meediya marka jaamacaddu waxay aragtaa xadgudub labadaas arrimood waxayna insha allahu isticmaali ka dhahay inay madho maxkamad inay madho arrintaa u madho cabdiqani faarax dhaashane xogayaha guddiga qandaraas bixinta dowladda puntland oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in lagu been abuurtay hay-adda qandaraas bixinta puntland ayna u marayaan arrintan sifa sharciga waafaqsan waxaana hadalkiisii ka mid ahaa sida tan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sida uu walaalkay sheegay gudoomiyaha jaamacadda b s u barnaamij ay soo daabacday horseed media website ahaan iyo joornaal ahaan oo ay ku tilmaantay hay-ad ka mid a hay-adaha dowladda institutionka ka mid ah inay tahay institution si musuq maasuqa mataqaanaa ku shaqeeya mashaariicda dalka iyo qandaraasyadana ku bixiya si mataqaanaa shuruucda aan waafaqsanayn iyo qodobka labaad oo ah in si private ah qof u fadhiya mataqaanaa meelaha lagu caweeyo ama mataqaanaa qaxwaha lagu laga cabo sawirro laygaga qaaday anigoo mataqaanaa maalin jimca ee bacda salaada duhur ka hor ay isticmaalaan iyagoo markaa mid ka mid ah kambaniyaasha ama ganacsatada reer puntland oo meesha fadhiyey sawirkii ay wada qaadeen ay naga wada qaadeen kabacdina ay dhaheen waxa aan ay ka wada naqaashoonayaan ama mataqaanaa tandarkii isaga ahaa ee waddada gaalkacyo iyo garowe labadaa qodob oo ah laba qodob oo mataqaanaa character assassinationah oo magacayga iyo sawirkayga iyo muuqayga loo isticmaalay ay horseed media ay isticmaashay cabashadooda ayaan rabaa inaan dadka u soo gudbiyo oo aan maanta halkan ka caddeeyo inaysan jirin wax mataqaanaa wax ka jiraan aysan ahayn taas oo daliilkeeda waa tandarka ay sheegayaan oo leeyihiin ninkaas baa mataqaanaa laga naqaashoodaya ama la siiyey wiig ka bacdi bay ahayd markii furitaankiisii warbaahinta loo soo bandhigay oo la furay iyadoo markaa gacanta ay ku hayaan khubro ka timid dalka dibaddiisa oo ah hay-adihii mataqaanaa ku shaqa lahaa ama downarkii ama g isan ay ahaayeen arrintaasi waxay ahayd gaf weyn oo aniga laygu sameeyey iyo gaf lagu sameeyey institution ka mid a dawli ah oo maanta dalka waxa uu qabtay la og yahay dakhliga u soo xareeyey la og yahay arrintaa iyadaa wasaaradaha ay la shaqeeyaan iyo hay-adaha ay la shaqeeyaanna mataqaanaa ay ku qanacsan yihiin systemka ay u shaqeeyaan oo ah institution dawli ah arrintaa iyadaa marka waxaan jecelahay inaan dadweynaha u soo bandhigo wax ka jira inaysan jirin qoraaga tafatiraha ama wargeyskaas websiteka ama joornaalka hata waxa uu soo qaatay waxaana jecelahay insha allah biidnillahi kariim warbaahintan ka bacdi inaan wixii legal action ah oo aan mari karno marka aan maro wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntiina gudoomiyaha hay-adda waddooyinka puntland ee p h a ayaa sheegay in arrintan lagu eedeeyey ay tahay arrin aysan waxba ka jirin isagoo sheegay in mashaariicda hay-addu ay fuliso iyo kuwa ay fulin doonto ay sifa sharciga maraan isagoo saxaafadda puntland ugu baaqay inay ka shaqayso wax walba oo dalka wanaagiisa ah shirkan jaraa-id wuxuu ku saabsanaa beenin aan beeninayno article lagu soo qaatay markii ugu horreysay joornaalka horseed media iyo website-ka sahan oo labadaba hal nin oo muwaadin reer puntlandna uu midna leeyahay midna uu waxa weeye sifatire ka yahay gobolka nugaal ayaan rabnaa in halkan ku beenino waxaa ku qornaana waxay ahayd wax aan sal iyo raad lahayn sida mas-uuliyiinta iga horreysa ay sheegeen muwaadinka ama suxufigu wuu diyaarin karaa investigation journalism article ah oo uu ku soo bandhigayo waxyaabaha bulshada ay u baahan tahay puntland ama soomaaliya maalin ay uga baahi badan tahay in laga hadlo corruption in laga hortago corruption ma jirto maanta maalin uga baahi badan nahay laakiin waxaa la rabaa suxufigu markuu samaynayo articalka noocaas oo kale ah inuu referensi saxa iyo waxa weye tixraac saxa uu sameeyo waxaan ku ammaanayaa saxaafadda guud ahaan puntland habsame u socodka barnaamijyadooda caadiga ah waxaan odhan karnaa suxufigu waxa weeye wuxuu hayaa hayaa hawl muhiima oo ummadda u hayaa suxufi saxaafaddu waa seef laba af leh afna waxbay ku goysaa wanaagga bay bay waxa weeye ku samaysaa looga shaqeeyaa afna xumaantaa looga shaqeeyaa suxufiyiinta guud ahaan waxaan usoo jeedinayaa inay afka xun aysan isticmaaline afka wanaagsan ay saxaafadda u isticmaalaan oo qalinka iyo microfonka uu noqdo mid wax toosiya waxna saxa ee uusan noqon mid wax khariba waxaan rabaa guud ahaan inaan saxaafadda usoo jeediyo saxaafaddu waxa weeye waa saxufiyiin wadaniyiinah xil baana ka saaran mashaariicda iyo amniga iyo horumarka dalka in badan bay dhacday in waxa weeye si loo maro muxuu ahay toole aan ahayn sidii sharciga waafaqsanaa laakiin annagu waxaanu caddaynaynaa saxaafaddana waa caddaynayna ummaddana waa caddaynaynaa in hadduu suxufigaani hayo caddaymo corruption ah iyo waxyaabo isku difaacayo inuu la yimaado sharciga hortiisa annaguna waxaan diyaarunaha inaan u marno hab muxuu ahay toole ee waafaqsan nidaamka madaniga ee dowladda puntland aad iyo aad waa mahadsantihiin wasalam alaikum raxmatullahi barakaatu dadku wuxuu yidhahdaa soomaalidu jaamacadda b s u ayaa dhowaan soo saartay cilmi baaris ku aadan heerka musuq maasuq ee puntland ka jira balse cilmi baaristu ma caddayneen cid ama hay-ad si toosa loogu eedeeyey inay samaysay musuq maasuq cad oo lasoo bandhigay cabdixakiin xuseen xasan garowe warbixinta waxaa noo diyaar shiinuun soo jeen weliya cabdixakiin xuseen xasan barnaamijku waa saaka dunida dhegaystayaal waxaad naga maqlaysaan muujadaha fm dalshir iyo internetka oo aad naga dhegaysan kartaan radio dalshir com haatan xubintii wargeysyada waxay qoreen wariya xuseen cabdi jimcaale madar ayaa inoo diyaarshay inuuna soo jeedinay
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku hormaro wargeyska wal bress wargeyska ayaa boggiisa hore ku xardhay madaxa fulinta ee barta bulshada ku kulanta ee facebook oo ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo lagu joojinayo wararka beenta ah ee bartaasi ka soo muuqda warbixin lagu qoray facebook ayaa ninka lagu magacaabo mark zukerberg waxa uu ku sheegay in shirkaddiisu ay samaysay qalab cusub oo qabanaya sidoo kalena kala saaraya wararka beenta ah iyo kuwa kale waxaana uu intaa ku daray inay ka fiirsadeen hubinta shirkadaha wararka soo qora facebook ayaa waxa ay wajahaysay sida wargeyska uu qoray eedaymo ah in lagu baahiyo warar aan waxba ka jirin waxaa loo malaynayaa in wararkaasi qaar ay saamayn ku yeesheen natiijadii ka soo baxday doorashadii ka dhacday waddanka maraykanka maalin ka hor ayaa master zukerberg waxa uu ka hadlay kulanka hogaamiyaasha caalamka ay ku kulmeen ee loo yaqaano ebek kaasoo ka dhacay dalka beru waxaana uu ku baraarujiyey in laga wada shaqeeyo horumarinta iyo isku xidhnaanta caalamka iyo in dadka dunida oo dhan la gaarsiiyo internetka markanna waa wargeeska sharqul awsad ee ka soo baxa khaliijka carabta wargeeska ayaa boggiisa hore ku daabacay labada dhinac ee ku dagaalamaya waddanka yeman oo isku eedeeyey in ay duqayn ka geysteen magaalada ticis ee waddankaasi eedaynta cusub ee ka soo baxaysa waddanka yeman ayaa waxay imanaysaa iyadoo lagu jiro heshiis xabajoojin ah oo siddeed iyo afartan saacadood ah oo ka dhaqan gashay waddankaasi afhayeen u hadlay hay-adda yunisef ayaa waxa uu sheegay in dagaalka dhulka uu aad u xoog badan yahay halisna ay tahay israsaasaynta madaafiicduna ay socoto mararka qaarna duqayn aan kala soc lahayn ay dhacayso miinada dhulka la geliyana ay meel kasta qarax ka samaynayso afhayeenka ayaa waxa uu intaa ku daray sida wargeeska uu qoray xaaladda magaalada ticis in ay aad u xun tahay xaqiiqdii in kastoo hadda xabad joojin ay ka jirta magaaladaasi shacabka aad ayay u cabsi qabaan ayuu yidhi waxaana lagu hayaa duqayn culus oo labada dhinac uga imanaysa xabad joojinta hadda ka jirta waddankaasi yeman ayaa waxaa ku dhawaaqay isbahaysiga sacuudiga uu hoggaaminayo ee taageeraya dowladda taagta daran ee waddankaasi yeman qof u hadlay isbahaysiga sacuudiga ayaa waxa uu xuutiyiinta taageerada ka hela waddanka iiraan ku eedeeyey in ay gantaallo ku rideen xuduudka sacuudiga la wadaago waddankaasi balse xuutiyiinta dhankooda waxa ay sheegeen inay u hoggaansameen heshiiska laakiin ay isdifaaci doonaan haddii weerar lagu soo qaado xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa xubinta wargeysyada waxay qoreen waxaynoo diyaariyeen una soo jeedin weriya xuseen cabdijimcaale madar haatanna xubintii ciyaaraha iyo cabdiraxmaan yemani
kusoo dhowaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida hal kulan oo ka tirsanaa tartanka horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaaray kulankaasi waxa uu ahaa ka natiijada horyaalka ingiriiska wax weyn ka bedelay kadib markii naadiga chelsea ay hal iyo eber uga badisay naadiga melsborg lagu magacaabo goolka keliya ee kooxda chelsea ay guushu ku raacday waxaa u dhaliyey ciyaaryahan diyaga koostaha daqiiqadii kow iyo afartanaad chelsea ayaa kulamadii bilowga horyaalka ingiriiska aan ku bilaabanin guulo wanaagsan balse haatan lix kulan oo xidhiira ayay kooxda chelsea guul gaadhay waxa ay soo socotaba haatan hoggaanka horyaalka ingiriiska ayay la wareegtay naadiga chelsea labiyo tobankii kulan ee la ciyaaray waxa ay leedahay siddeed iyo labaatan dhibcood halka naadiyada manchester city iyo liverpool ay ku kala jiraan kaalmaha labaad iyo saddexaad dhanka talyaanigana kulamo xiisa badan ayaa laga ciyaaray waxaa ilgooni ah lagu hayay kulanka labada milaano dhex marayay inter milaano iyo nadiga aizi milaano ayaa ahayd isbuucan ziraa dalkaasi talyaaniga kulamadii isha goonida lagu hayay ciyaaryahan zozo ayaa goolka koowaad u dhaliyey kooxda ah aizi milaano daqiiqadii labiyo afartanaad waxaana lagu kala nastay hal iyo ebro isku soo laabadkii nadiga inter milaano waxaa gool usoo celiyey antonio caverda ciyaaryahanka lagu magacaabo waxyar kadib zozo ayaa goolka labaad kooxda ah aizi milaano u dhaliyey waxaana ciyaarta daqiiqadii ugu dambeeyey ka dhigay labiyo laba inay kusoo dhammaato ciyaaryahanka lagu magacaabo evan beres kaasi oo ciyaarta ka dhigay inay noqoto labiyo labo sidaasina labada kooxood ay ku kala baxaan natiijo aysan labadooduba dan wanaagsan uga jirin maadaama haatan horyaalka nadiga yuva ay hogaaminayaan sidii caadiyan ahayd shantii sane ugu dambeysay kooxda ah yuventus ee hogaanka horyaalka zeraa dalkaasi talyaaniga ay maamulaysay warbaahinta ingiriiska ayaa baahinaysa in ciyaaryahan aaron ramsey uu kooxda arsenaal ka tegi doono bisha janawari kadib markii uu qaab ciyaareed liita soo bandhigay kulamadii ugu dambeeyey waxaa lagu wadaa kooxaha talyaaniga ka dhisan inay usoo gudbiyaan dalab ay kula wareegayaan aan adiga ah manchester united iyo chelse ayaa ku dagaalamaya ciyaaryahanka santos khadka dhexe uga ciyaara diaga matia lagu magacaabo halka isla manchester united ay ku doonayso lacag dhan shan iyo labaatan milyan ciyaaryahanka lagu magacaabo majel kane westham unitedna qandaraas cusub ay kula wareegayso daniel storage ayay usoo gudbisay halka manchester united ay kulamadii ugu dambeeyey daawanaysay ciyaaryahan david alaba si ay ula wareegto
xubinta ciyaaraha inoo soo jeedinaya weliya cabdiraxmaan yemani ee u dambeysay barnaamijkeena subaxnimo ee saaka ee dunida anigoo cabdi cumar geediya la socodsiinayay barnaamijku saaka wuxuu idinka imaanayay magaalada raascaano tan iyo kulan dambana waxaan aniga iyo akhyaartii kale igala qaybgashay bay idinka tegaynaa nabadgelya